xafladan oo haytay tolle ka dhiirigeliyaayay ardaygii kaalinta koowaad ku galay imtixaanka fasalka siidade koonfur galbeed kaasoo sadhikaday iskuulka buulow ee degmada xudure xarunta gobolka bogool munaasabada yaweyba ha agaasimay maamulkaiyo macalimiinta oona ha ku qayb galeen waalidiin baxda walbarashada degmada macalimiin arday iyo marti sharaf kala ankoreen hanug mid ee martadii ku qayb galay munaasabada yaa ardayda ka dhiirigeliyeen inuu ka dadaalaan walbarashada siyo kaalimo horan galaan xaafladan geedka furitaankunatanta surun walib u ahaa maamuus oo laka maamuusow kaalintii sana dugsiyeedkan ilaa galay arday ardayda iskoolka buulow primary school kumade laka maamusa waay ujeedada xafladda intaasu runtii waa guul taariikhi ow oo eed iyo eed farxadii ninsaamayti hoobasan aragdan guul musku kooyasa guul waliba ka kooyasa dadaal sima maayana dadku wal baradi iyo dadku wal ambaran ilaahay subxaanahu wa tacaala jawaabta walibaan dhaafay ununin dhaafi innamaa yatadakaru ulul albaab dadka wala fahmaayaan ama caqliga leh lay dadkaasayti lay nuurka maylaraayis cilmiga dareemo kor oo fahmo kor طبعا arday cilmiga walibaan baahanya akhlaaqan baahanya aadaabaan baahanya si guud ardayda dhan walibaan kala taliyay ama an wanaagsan akhlaaqda mar walba intuu laaziman tankalamay baan kuntan kumaad naga faday macalimiinti oo intan juhdi ardayga kabi oo geeka oo oo deer inta guul han hoohi aan koonfur galbeed oo isteedka kaalan kuwad gal aan hadan heer gobol hadan aan kaalan han hoohi tankal hadan xudurna yaana kaalan han hoohi haddana gaar ahaan iskuulkii buulow primary school hay macalimiinta horta intaas juhdi ee kabiyeen inta ardayga hadeersi eedaan kama hadnage inkadambeyntii guddoomiyaha walbarashada ee degmada xudur aadan axmed maxamuud quush oo ku hadlay munaasabada iyo weliba usan hambali ardayga kaalinta koowaad ku galay imtixaanka dugsiga dhee koonfur galbeed use oona waalidiinta iyo ardaydaba use ka bogaaday in lagu wada shaqeeyo walbarashada taariikh ahaan gobolka bakool iskuulkii inka horreeyey dhisma ahaan qadiimigaah yuu horta marka inka horrayta dadaal shakhsi dadaali yaa micnii koonfur galbeed oo dhan tuma i siyeed degmo koonfur galbeed tuma i siyeedka degma ilaa afar degma oo kale yaan shagayana tuma i afarti degma kale oo koonfur galbeed hayti ardaygaasama insheenay sumcad soomaaliya oo dhan ini tobteenkii koonfur galbeed iskuulkii buulow magaaga koowaad gaadada runtii guuliyeedee ardaygii shiryihiisa ma sheegna ma iskulaha macallimiintiis ma iskulaha maamulaha ma iskulaha waaladyey ma iskulaha wasaaradda waxbarashada may magaca wiin ahaa taariikh langhilmaamana ahaa tuman ishan kun arday imtixaan anfadhaati laakiin nambarka koowaad gali runtii walla ku aamuso karo mee walla hilmaamo karoona mee tirada eedadka koonfur galbeed imtixaanku galya tiradii meeli dhammaay lankii tiradaasay lambarka koowaad lakahi runtii langaabiya mee lanlaku aamusa karoona mee magaalada xudur ee xarunta gobolka bokool waliba muddooyinkii dambiye suubiya ay tahay horumaro dhanka walbarashada